أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaani araxiim halkani waa idaacadda islaamiga landulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo caawaan idinkugu heno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah mid ka mida diyaaradaha casriga oo ay lahaayeen ciidanka cirka turkiga oo si lama filaan ah u burburtay xilli ay ku guda jirtay howlgal ciidan maamulka ashahaadala dirarka ah ee puntland oo ku dhawaaqay inay ka madax bannaan yihiin kooxda riddada soomaaliya digniin culusna u diray siyaasiyiinta deegaanadaas ka soo jeeda qodobada kale ee barnaamijka caawaan idinkugu heenana waxaa ka mid ah hadal uu maanta xasan burbuurta ka yidhi tuugannimada iyo xatooyada xoolaha dadweynaha oo dood culus iyo falcelin ka dhaliyey baraha bulshada ee soomaalida sidee ayay soomaalida arrinkaas uga falceliyeen barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan kooxda riddada soomaaliya oo markii ugu horraysay ka hadashay dagaalkii ciidamadeeda looga itaal roonaaday ee ka dhacay magaalada gaalkacyo xaflad ay ku qalinjebinayeen arday wax ka bartay macadka qurduba faraciisa degmada ceelbuur oo ka dhacday degmadaas mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo xafladdaasi ka soo qayb galay isla markaasina kelimaad ka jeediyey qodobadaasi kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka ah oo faahfaahsan maamulka ashahaadala dirarka ah ee puntland ayaa ku dhawaaqay in ay ka madax bannaan yihiin kooxda riddada soomaaliya digniin culusna u diray siyaasiyiinta deegaanadaasi ka soo jeeda qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa diyaaradda dagaalka ee f lix iyo toban ee turkiga oo maanta ku burburtay gobolka yelova diyaarad dagaal oo nooceedu yahay f lix iyo toban oo uu leeyahay turkigu ayaa maanta ku burburtay gobolka yelova ee waqooyi galbeed waddankaasi kadib cillad farsamo oo soo wajahday sida ay xaqiijiyeen saraakiisha turkida xilliga ay diyaaradani burburtay ayaa la sheegay inay ku guda jirtay duulimaad tababar balse waxaa la xaqiijiyey in duuliyihii diyaaraddu uu badbaaday mid ka mid ah diyaaradaha f lix iyo toban ee ciidanka cirka ayaa ku burburtay yelova xilli ay ku jirtay duulimaad tababar duuliyihii ayaa ka booday diyaaradda wuuna badbaaday ay tiri wasaaradda difaaca turkiga sababta dhalisay shilka ay wasaaraddu sheegtay inaysan ilaa iyo hadda ka warheynin balse ay samayn doonaan baaritaano dheeraada duulimaadka tababar ayaa ka socday taliska garoonka diyaaradaha ee yelova iyadoo goobta ay ku burburtay ay ahayd meel u dhow saldhigga sideed iyo tobanaad ee diyaaradaha dagaalka oo ku yaal magaalada taskobru ee gobolka yelova waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa puntland oo sheegtay inay ka madax bannaan tahay kooxda villa soomaaliya wasiirka waxay ugu yeeraan dhallinyarada maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee puntland maxamuud caydiid dirir ayaa sheegay in uu maamulkiisu ka madax bannaan yahay kan kooxda riddada soomaaliya wasiirkan ayaa si cad u sheegay inay sii ahaanayaan waxa uu ku sheegay dowlad madax bannaan ayna si gaar ah ula macaamili doonaan dowladaha reer galbeedka hadalka wasiirka dhallinyarada maamulka ashahadala dirarka ah ee puntland ayaa kusoo beegmaya xili kooxda riddadu ku fashilantay iskuday weerar oo ka dhan ahaa maamulka siciid deni kaasi oo diyaargarowgiisu ka socday gobolada mudug iyo bari maleeshiyaadka maamulka siciid deni ayaa la wareegay saddex saldhig oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka b s f ee taabacsan kooxda riddada waxayna gacanta ku dhigtay saraakiil iyo maleeshiya muhiim u ah kooxda riddada oo uu ka mid yahay taliyihii maleeshiyada b s f cabdulqaadir giijaale waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda kenya oo faahfaahin ka bixisay musharax xildhibaan oo lagu dilay gudaha dalkaasi maalmo ka hor waxaa weerar toogasho ah oo ka dhacay gudaha dalka kenya gaar ahaan ismaamulka bongoma lagu dilay nathan masiya oo ahaa musharax xildhibaan kaasi oo lagu dhex dilay gurigiisa waaxda baaritaanada ee dowladda kenya ayaa sheegtay in saddex ruux ay u soo qabatay dilka ninkan oo lixdii bishan agoosto lagu dilay gudaha dalka kenya kadib baaritaan ay sheegeen in ay sameeyeen baarayaal kenyan ah ayaa waxaay dhankooda tilmaameen in weerarkani ay fuliyeen afar ruux kuwaas oo watay mooto labaluguleey ah waxaana ay rasaas huwiyeen musharaxa xildhibaan oo ku sugnaa gurigiisa oo ku yaal ismaamulka bongoma ee dalka kenya waxaana xogaha horodhaca ah ay xilligii uu weerarku dhacay sheegayeen in kooxda dilka geysatay ay goobta isaga baxsatay waa gartay maahirow maxay ahayd hadalhayntii ugu weyneyd ee maanta la hadalhayay waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada waxaa maanta si aad ah looga hadalhayay hadal uu xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ka jeediyey goob isku imaatin ah oo ay xaflad ka dhacaysay gudaha muqdisho gurgurte oo la hadlayay arday machad ka qalin jabinaysay ayaa soo hadal qaaday arrimaha siyaasadda dalka iyo ammaanka balse hadalka uu madasha ka jeediyey ayaa dhaliyey hadalhayn aad u xoogan kadib markii uu carab dhabay burcadnimada iyo boobka hantida dadweynaha arrinkaas oo aad u taabanayay martidii iyo ardaydii goobta ku sugnaa maadaama ay la nool yihiin xaaladaha uu xasan sheegayo qofka geysanayana uu isaga yahay kilibka xasan oo xatooyo ka hadlaya ayaa si aadah loogu faafiyey baraha bulshada sida facebook tiktok iyo x ama twitter balse aan dhagaysanno hadalka xasan gurguurte tuugga hantida dadku leeyahay dhacaya ee xoogaya ee khatarta ku ah waa wax aad iyo aad u xun waay dadnimada ku xun diinta ku xun dhinac walba ku xun waay hantida dadka dhacaya kee ka sii xun ma taqaanaa midka maskaxda ee caqliga dadka dhacaa ka sii xun muuqaalka marka uu xasan ka hadlayo tuugada waxaa la arkayaa ardaydii loo xafladaynayey ee uu hortaagnaa oo madaxa xoqanaya islamarkaana la yaaban in uu xasan la soo hor istaago xatooyo hanti dadweyne iyadoo la ogyahay dhulboobka uu isagu ku hayo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho kumanaan kun oo arrinkan fikrado ka dhiibtay ayaa tilmaamay tuug isagu si dadban isku tilmaamaya halka dadka qaar arrinkan ay u dhigeen jeesjees iyo awood sheegasho uu xasan fagaare kula bareeray dhibanayaasha uu hantidooda xoogay bal aan eegno qaar ka mid ah faallooyinka ay dadku ka dhiibteen hadalka een xasan gurguurte axmed ayman qof lagu magacaabo waxa uu yidhi adi miyaa iska hadlayaa mise dad waalan ayaad wax u sheegaysaa axmed cabdulaahi isagana waxa uu yidhi nooc cusub oo xoolaha ummadda lagu xalaashanayo sidoo kale axmed jaamac qof lagu magacaabo ayaa isagana waxa uu yidhi xoolihii ummadda ee uu xaaluufsaday buu xalaalaysanayaa ayuu yidhi mid ka mid ah dadka cabirayay yaabka ka muuqday wejiyada ardayda laguna magacaabo daahir xuseen maxamed waxa uu yidhi guryihii laga dumiyey ayay soo xusuusteen sidoo kale maxamed dhoora waxa uu yidhi waxay la yaaban yihiin ardaydu qofka hortaagan ee ka digaya tuuganimada iyagoo og wixii dhacay faysal beledweyne qof ay ugu qoran tahay waxa uu yidhi waagii hore qofka marka uu tuug yahay wuu dhuuman jiray haddase wuu kuu khudbaynayaa ilaa labadaada dheg ay mid aamusto been darteed ayuu yidhi xaaji cabdiraxmaan maxamuud waxa uu yidhi qof isagii naftiisu waxay tahay dadka ugu sheekaynayaa waa wax lala yaabo maxamed cali waxa uu yidhi odayga dadkii uu dhacay ayuu ka hor hadlayaa iyagoo dhanba yaab ayaa ka soo haray ma waxaan lala yaabinba cabdiwahaab aragtiyada ama faallooyinka ay dadku ka dhiibteen hadalka murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda ridada soomaaliya aad ayay u badan yihiin halkaas ayaana ku hakinaynaa hadalhayntiina waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xaflad ay ku qalinjabinayeen arday wax ka baratay macadka qurduba faraciisa degmada ceelbuur oo ka dhacay degmadaasi munaasabadan oo heerkeedu sarreeyo ayaa loo qabtay laba dufcadood oo ka qalinjabiyey macadka qurduba kuwaas oo kale ah dufcooyinka labaatanaad iyo kow iyo labaatanaad ee ka takharuja xarunta dhexe ee macadka qurduba ee degmada ceelbuur ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud xaruntan ayaa ah xaruntii ugu horreysay ee macadka qurduba ee laga daahfuro wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud waxaana ay furan tahay muddo saddex iyo toban sano ah waxaana ardayda loo qabtay xafladan qalinjabinta ah ay tiradoodu gaaraysaa soddon iyo lix arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal muddo sannado ah wax ku baranayay macadka islaamiga ah ee qurduba xafladan lagu maamuusayay ardayda waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ugu horreeyaan waalidiinta ardayda macallimiin waxgarad iyo mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ugu horreyn waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey maamulaha xarunta dhexe ee macadka qurduba ee degmada ceelbuur isagoo ka warbixiyey machadka iyo maraaxiishii uu soo maray waxaan rabaa insha allahu tacaalaa inaan si gaaban uga hadlo isku imaatinkeena iyo kulankeenna caawa waxa uu daaran yahay caawa bishu waa shan iyo labaatan bisha safar kun afar boqol afartan iyo siddeedda hijiriya bifadlillaahi wa mannihi isku imaatinkeennaan sababta ka dambaysa waxay tahay qalinjabinta kowkaba ah min dullaabi machadi qurduba fii ceelbuur weliba ardayda qalin jabinaysa waxay isugu jiraan laba dufcadood sida boorka ku qoran addufca alcishruun iyo addufca alxaadi waalcishruun dufcada labaatanaad ee jamiic furuucda macaahidda qurduba fii galgaduud iyo dufcada kow iyo labaatanaad ee tiriska guud ee ardayda ka qalin jabisay macadka qurduba fii wilaayati galgaduud alislaamiya ardaydaa soo sabartay soo ribaaday shanta sano waxaan leenahay jazaakum allaahu khayra aljazaa waan u bogaadinaynaa waxaan ugu hambalyaynaynaa muddo shan sano ah oo ah muddo ka mid ah muddooyinka cumrigoodii ugu qiimaha badnaay inay u hureen barashada diinta waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan si gaara u xuso caawa taariikhdii la aasaasay macadka qurduba xaruntiisa aan joogno ee ah xarunta dhexe magaalada ceelbuur muddada macadka qurduba xaruntiisa caawa aan joogno uu aasaasan yahay waa alaasata cashara sana wa khamsatu shuhuurin kun afar boqol soddon iyo afarti hijiriya ayaa la aasaasay macadkan dardaaranka iigu dambeeya waxaan u jeedinayaa insha allahu tacaala waalidiinta sharafta leh waalidiinta nagu ammaanaystay noo dhiibtay ubadkooda si aan wax u barno waxaan leenahay waa dadaasheen dadaalkiinna allah idinka aqbalo hada aakhiru qowlii wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam ardaydii qalinjabintooda loo fadhiyey ayaa iyaguna halkaasi bandhig cilmiyeed ku soo bandhigay أيها الضيوف الكرام نحتفل اليوم ها هنا بتخرج الأعلام بتخرج دفعتين من المركز الأول دفعتان مضتا على الدرب الأول وأكملت التعليم العالي المفضل فرحبوا بهما بالشموع والشعل فقد قصرت عن حقهم الكلمات والجمل أيها الجمع الميمون ها هي الدفعة العشرون وفي إثرها الحادية والعشرون تخرجت من هذا الصرح الميمون بعد صبر وجهد مسنون وأنتم أيها المتخرجون يا من نهلتم صنوف الفنون سيروا قدما فأنتم فائزون فما زال النجاح لكم مرهون ولا تلتفتوا إلى الوراء فالفوز لكم مضموم أيها الضيوف الأكارم بعد أعوام من الجهد الجهيد وبعد سنين من السعي الشديد بذلنا فيها الأموال وركبنا فيها الأهوال بلغنا غايتنا وحققنا الآمال هل يبلغ الآمال إلا مجاهد وهل يطرد الأهوال إلا مقاوم وهل دون غاية الجهد تدرك غاية ودون اخترام النفس تعنو مخارم وهل ناجح بالأمر إلا رجاله وهل ساجع بالأيك إلا الحمائم وهل يتحرى الفضل إلا عميده وهل تسكن الآجام إلا الضراغم بسم الله su-aasha koowaad saa-ilkan wuxuu leeyahay magaciigu waa muscab oo jooga magaalada ceelbuur waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha waa maxay xukunka xafladaha loo sameeyo qalinjebinta waxa dhib ah kuma jiraan xafladaha qalinjebinta oo la dhigto xilliyada qaar sida marka la dhammeeyo qur-aanka ama iskuulka ama jaamacadaha ama dowrooyinka waxayna hoostegaysaa dhaqanka dadku leeyihiin caadaadka waxaa asal u ah libaaxa qaala allahu tacaala huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica وقال الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي في القواعد الفقهية والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما سكت عنه فهو مما عفى عنه رواه داود والحاكم وصححه ورواه مرفوع الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقال الشيخ إسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا wuxuu kaloo yidhi ibnu teymiya asalka imaamu axmed iyo keyrkii ay ku dhisay madhabkooda waa in acmaasha loo qaybiyo labo cibaadaad iyo caadaad cibaadada waxaa mashruuc ah wixii shareecadu jidiso oo keliya caadaadkana waxaa xaaraama wixii sharcigu xarimo oo keliya waxaa lagu yidhi ibnu cumar inuu yidhi waqaala ayda walihaada kaana alaslu aladii banaa calayhi axmed wakayruhu ana alacmaal cibaadatun caadaad فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله والأصل في العادات لا يحضر منها إلا ما حضره الله وحلو ابن عمر إنه يريد تعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه البقرة في 12 سنة فلما أتمها نحر الجزورة رواه البيهقي في شعب الإيمان والله أعلم su-aasha labaad saa-ilkan wuxuu leeyahay magacaygu waa abshir waxaan joogaa magaalada ceelbuur gaar ahaan xaafadda waaberi waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha muxuu sharcigu ka qabaa qaar ka mid ah aabbayaasha oo hadday u dhalata gabar murugooda amaba ugu hanjaba xaaskiisa mararka qaar furiin hadday dhasho gabar qofka muslimka ah waxaa laga rabaa inuu ku qanco ubadka alla siiyo wiil ama gabar sababtoo ah waa nimca weyn oo alla siiyey insaanka insaankuna ma dooran kariyo nooca awlaada la siinayo saas darteed ma bannaano in loogu hanjabo xaaska furiin allah wuxuu yidhi يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إن لا دبسد قبلها ورقن كي جاهلية من بنانو الله نور لعي وحنيري وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون guud ahaan in la dhibsado gabdhaha waa dhaqankii jaahiliyadda mana bannaano in la shabaho ama la isku okeysiiyey gaalada qofka muslimka ah waxaa la gudboon marba haddii alla siiyey ubadbad qaba inuu ka shukuriyo kuna dadaalo tarbiyintiisa wallahu aclam بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحمد الله ذي الفضل العظيم على هذا التلاقي والسرور فحفلتنا تجلت في جمال مكللة بأضياب الزهور تحايانا تزف إلى الضيوف مضمقة بنفحات العبير تهانينا إليكم يا كرام تهاني البشر والفرح الكبير نكاد نضير من أجل ابتهاج وهذا اليوم ما له من نظير فبعد طويل مشوار وصبر وجهد ليس بالقدر اليسير تخرجنا بفضل الله ناجني ثمار الجد من روض نظير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزم سو دواو waan dhowahay su-aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxay tahay waxaa idin sheegtaa general examination of the patient the fetal sinus calaamadaha biniaadamka guud ahaan waa afar respiration temperature blood pressure balse su-aasheeda koowaad waxay tahay waa maxay aids calaamadihiisa iyo siduu ku faafo iyo sida loo kala qaado aidiska waa cudur dilaa ah islamarkaana baabi'iyo unugyada cadcad ee dhiiga ee loo yaqaano wad blood cell wuxuuna ka kooban yahay aidiska afar xaraf oo kale ah aquarid immune deficiency syndrome markuu u baabi'iyo unugyada cadcad ee dhiiga kadib waxaa luma difaaca jirka uu leeyahay waxaana sabab virus loo soo gaabiyo h i v ee loo yaqaano human immune deficiency calaamadihiis waa diyaariya anemia daciifnimo qunfac joogta iyo afka oo bukooda su-aasha aan ku weydiinaya casmi waxay tahay waa maxay sexual transmitted disease cudurada lagu kala qaado sexual transmitter disease waa gonorrhea syphilis meningitis scabies rabies iyo hepatitis b iyo a iyo c su-aashaada kale waxay noqonaysaa waa maxay maxay syphilis calaamadihiisa iyo sida lagu kala qaado cudurkan sayfaliska waxaa loo yaqaanaa waraabow badanaa waxaa loogu kala qaadaa contacti calaamadiisa ugu horeysa waa boog sida nabarka oo kale ah waxaana lagu arkaa cawrada ragga iyo dumarka waxaana sababa bacteria loo yaqaano tribanoma palladium jirka waxay ku maqnaa kartaa sagaashan iyo sagaal maalmood symptoms of aidisna waxaa waaye finan carabka iyo dhanxanaga kasoo baxa iyo finan lugaha iyo gacmaha lagu arko waxaa ii sheegtaa upper respiratory tract infection cudurada ku dhaca neef mareenka sare waa shan common call sinusitis pharyngitis laryngitis otitis media waxaa kaloo ku weydiinaa lower respiratory tract infection cudurada ku dhaca neef mareenka hoose waa afar bronchitis pneumonia asthma tuberculosis ففي قردبا قد نمت همم تربي النفوس على ما علا وبفرع علبور صرح شموخ يشيد للمجد أسمى الدرا معلمنا فخر هذا الزمان ومنبع خير وعذب العضا تعبتم لأجل بلوغ المنى فشكرا لكم دائما في الرجاء وللوالدين جميل الوفاء بهم قد بلغنا رفيع المنى رعونا صغارا بكل الحنان فكانوا لنا سر هذا النجاح تخرجنا اليوم في فرحة تزين باليمن كل الربا سنمضي بعزم إلى غاية ونحمل علما إلى كل حي ختاما صلاة الإله على رسول الهدى خير من قد تلا وآل الكرام وصحب النبي سلام يدوم مدى الأزمن xafladdan waxaa goobjoog ka ahaa ugaasida beelaha maxamuud hiraab iyo murasade waxaana ugu horreyn ka hadlay munaasabadan ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha murasade الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka koowaad alla subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinayaa runtii wax la sheego wixii ugu macaanay waxaa sheegay ardada qalin jabinaysa iyo macallimiintii iyo dhammaan dadkii meesha joogay oo naga soo horreeyey xafladdan xafladdii ka horrayso oo qalinjabinta waan joogay midba midda dambe ayay ka xiisa badan tahay waxaan rabnaa marka cilmiga aad barateen dadka inaad ku baahisaan tiinnana waxaa cilmi ugu filan ardada maantay halkan ka takharrujtay oo wiilal iyo gabdha leh inaad cilmigii ladiisoo bara aad adinkuna akhrisaan oo macallimiin aad ka noqotaan xuduurka iyo ka soo qaybgalka iyo dadka sharaftiisa iyo wanaagga sidaa u muuqataa wax aan soo koobi karna ma ahan iyo wax la qiyaasi karo waxaan uga mahad celinaa ilaahaygu noo suurtogeliyey inaan maanta ceelbuur xaflad saacado badan socota inaan joogno adigoo aad og tihiin inta mar oo nugula soo duulay ee nugula soo weeraray ee guryaheenni lagu jajabshay adinkoo ogso cadowga ilaahay waa jebiyey waa idin bogaadinayaa waa idii hambalyaynayaa waa idinku farxsannahay dhammaantiin wiilasha iyo daga caawa waxaan u malaynaa maamulku maanta cawada wuxuu soo hormarshay gabdhahu hore soo fariisiyay wiilasha gadaal inaad lambar kow geli doontaanaan u malaynaa marka waxaan ku faraxsana cid kastoo gashaba iyo cid dhammaantiin isla midaa wadatiin jasaakumullahu khayran waxaan aad ugu faraxsannahay maamulka machadka oo oo ah xarunta gobolka runtii waa macallimiin aad u foojigan inaysan la yacmin ardadu waxbarashadoodu aysan la yacmin runtii aad ayaan waxaan u jeclaysannay macallimiinta dhammaantood horta qurduba ka soo baxa si khaasatan nimanka xarunta jooga ah way ka muuqataa macallimiinta xarunta joogta iyo ardada xarunta joogta way ka muuqataa wayna ka dhalaal og yihiin ardada kale oo degmooyinka iyo tuulooyinka kala jooga marka adinka dhammaantiinna waxaa waaye kuwa faa'iziina allah idin ka dhigo kuwa muflixiina allah idin ka dhigo kuwa ilaahay cilmigay soo barteen waalidkiina allah ugu dambi dhaafo macallimiintiina allah ugu dambi dhaafo dhammaan ummadda islaamka maaragtay cilmiga aad soo barateen juhdiga aad soo barateen ku soo jeedeen ilaahay dartiis gaalada allah ku jabsho soo jeeditaanka aad soo jeedeen gaalada allah ku jabsho cadowga allah ku jabsho wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah kaasi waxa uu ahaa ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha mursade markanna waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab bismillah alxamdulilaah ilaahay ayaa mahadda iska leh mahaddaas alla kadib waxaan u mahad celiyahaa ardayda qaybaha iyo sharafka badan leh ee xafladdan caawa haddii alidankada leeyahay ku qalin jabihayda haddii aad markii maanta aad timaadeen aad arday ahaydeen caawa ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay waxuu idin waafajiyey annaguna aan ka markhaatinaa kuna faraxsannahay soona dhoweeyahaynaa wiilal iyo gabdha saad u tihiin culummadii shiikhyaasha ahay oo gobolka inaad tihiin alxamdulilaahi ilaahay baa mahaddaas iska leh waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay wanaagga qaymaha badan iyo waxbarashada qaymaha badan iyo sharafka ilaahay idin siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha idiin siiyaadsaan leeyahay sidoo kale macallimiinta haddii alla idankadalaya u dhabar adeegtay wax weynay muujiyeen ragaa u dhabar adeegayay culummo ah oo macallimeen ah waxaan leeyahay cisi iyo sharaf dheeraada allaha idin siiyo wax cad oo waxbarasho ah oo xaqiiq ah aad galabta meesha keenteen ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay amaalkeeda maalinta qiyaamaha idinka amaalmariyo adduunyadana sharaf iyo cisa allah idiin yeelo sidaas baan idinkugu duceeyahaa sidoo kale waalideenta iyaguna u dhabar adeegay oo haddii alla idankeeda leeyahay xilliga hadda la soo sheega intaas u fadhiya ardadoodii iyo carruurtoodii waxaan u sheegaynaa ayaguna ay markhaati ka yihiin hadday ayagoo ardaya ogaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay waxuu caawo waafajiyey inay culummadii gobolka wada noqdeen wiil iyo gabarhba ilaahay baa mahaddaas u sugnaatay alxamdulilaahi waxaan idinkugu duceeyaynaa idinka cidsii sharaf dheeraada allah idin siiyo sida aad u samarteen dadka qaymaha iyo sharaf kale aad u soo saarteen ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay wanaaggeeda ha idinka amaalmariyo carruurta aad u dhabar adeegteenna kuwa ayaguna khasaare idinkuna aad ku khasaartaan ilaahay idinkagama dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay wanaagga ouna waafajiyey oo xafladda galabta ee haddii alla idankada leeyahay lagu ardadu ku qali jabiday culummadu waa soo dhoweyhaynaa waa ku faraxsannahay waa insha allaahu biidnillahi alkariim waa la qaybsannay waa ka ducayhaynaa tawfiiqda allahna waafajiyaan leeyahay gaalada iyadaa haa dhahdeen gaalada allaha jebshaan leenahay culummada haa dhahdeen culummadii lagu farxo oo dalka iyo dalka iyo diinta wax ku tarta allah nooga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay wanaag in kor loogu daya maana xumaan hoos looguma dayo sidaasaan leenahay insha allahu biidnillahi alkariim hadalkayga intaasaan ku soo koobaa
ugu dambayn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibat lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waliyu saalixiin waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun واعتصموا بحول الله جميعا ولا تفرقوا أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيهم هاد علينا وعن ربا مركا كواد إن إذن حسوسيو maqaamka maadaama uu yahay maqaam cilmi iyo waxbarasho iyo tarbiya laga hadlaayo cilmiga qaayadiis iyo ulajeedkiis waxa waaye waa in lagu camal falo ee in la tadbiiqiyo la dhaqangeliyo alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qad aflaxa man zakaaha cilmiga marka ee sanawaadka badan lasoo daraaseeyey gabdhi iyo wiilalba oo mucallimiin iyo rag ay u taagnaayeen ee runtii hadafkiisa iyo faa'iidadiisa ugu weyn waa taasi insha allahu tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa in la waafajiyo boorka markaan saan u fiiriyey funuunta machadka ka baxdo waxaa la yidhi kow alqur'aan wa culuumuhu qur'aankii wixii la xidhiiray oo cilm ahaa culuum ahaa waa laga qaataa الحديث وعلومه الفقه وأصوله العقيدة وأصولها العربية وعلومها السيرة والتاريخ علوم الجغرافيا المهارات الإدارية أساسيات الصحة مع أنها فنون تاسي أنت لك أو علاس كاسلة أو ما أنت أنا جوجنا ولايات إسلامية runtii soo maray hirdan badan iyo dagaal badan soo maray oo wakhtii kala gedisan ardada iyo waalidiintoodii iyo macallimiintii ay u soo dhabar adeegayeen waxaa la dhihi karaa waa fursad oo maanta bulshada walaayada islaamiga galgaduud gaar ahaan reer ceelbur ay haystaan inay ku faa'iidaystaana loo baahan yahay maantana ardada qalanjibisay oo soddon i dhowr ka ah ka walaaya ahaan aad iyo aad baa u soo dhowaynaynaa waxaan kula qayb galaynaa farxadda ay faraxsan yihiin ay soo gaareen marxalo maaragtay maraaxiisha waxbarashada ah waxbarashada kule meesha kuma dhammaato laakiin waxa waaye meel fiican ay soo gaareen aad iyo aad ula shaarigayna oo la maaragtay qaybgalaynaa farxaddaasi ay maanta ay ay faraxsan yihiin mucallimiinta machadka iyo maamulayaasha guud ahaan jazaakum allahu khayra jazaa runtii labalaaba dadaalkiina waalidiintu waxaan leenahay aruurtiina keensada machadka alla soo camiro waxaan rajaynaynaa machadka inuu isu bedelo jaamacad oo macallimiintooda iyo maaragtay isku filan inuu isu bedelo insha allahu tacaala waa rajaynaynaa qadiyadaasna markaa waa dardaarmayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا